أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجاد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa siddeedda subaxnimo oo gow ah waa subaxnimo axada taariikhdu ay ku beegan tahay afarta bisha dulqacda sannadka kun afar boqolshan iyo afartanka hijriyada kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeenna saakay kuwooda ugu waaweyn ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan ka fuliyey deegaan ka tirsan gobolka laamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee xoogga ku haystaan salibiyadda kenya golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka tacsiyadeeyey istishhaadka suldaan cabdilaahi maxamed yare oo ahaa suldaankii guud ee beesha hadamee dowladda salibiyadda ah ee kenya ayaa qiratay in khasaa'ir lagu soo gaarsiiyey weerar ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya kataa'ib al ikhbaariya ayaa bahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo warbixin guddiga maaraynta fatahaadaha ee ku aadan dayactirka webiyada kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo mid ka mida beelaha dega wilaayada loogana arinsanayay jihaadka bariga afrika ayaa ku soo gabagaboobay deegaan hoostaga degmada garbaharey ee wilaayadaas عودي بأمجاد أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن
intaas waxay ahayn dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan ka fuliyey deegaan ka tirsan gobolka laamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ay xoogga ku haysato dowladda salbiyadda ah ee kenya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya gobolka laamu ee dalka kenya waxa ay qarax la beegsadeen kolonyo salabiyiinta kenya ah oo ka baxay magaalada kamboni kuna sii jeeday magaalada ishakani qaraxa ayaa si gaar ah waxa uu kaga dhacay duleedka magaalada ishakani ee gobolka laamo waxa uuna qaraxa u haleelay gaari koyal ah oo uu saarnaa qori dhashiika ah lana socdeen askar badan oo salabiyiinta kenya ah gaariga koyalka ah ee qaraxa uu haleelay iyo qorigii dhashiika ahaa ee saarnaa ayaa goobta ku basbeelay waxaana sidoo kale halaagsamay guud ahaan askartii kufaarta kenya ee la socotay gaarigaas golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka tacsiyadeeyey istishhaadka suldaan cabdilaahi maxamed yare oo ahaa suldaankii guud ee beesha hadame faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan nuqabada ugaasyada nabadoonnada iyo salaadiinta guud ee ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka tacsiyeeyey istishhaadkii allaha u naxariistee suldaankii guud ee beesha hadame oo dhowaan ku shahiiday wilaayada islaamiga ee bakool nuqabada oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa suldaanka allah uga baryay inuu jannadiisa hoy ooga dhigo shahaadadiisana uu ka aqbalo samir iyo iimaanna uu ka siiyo qaraabadii iyo heladii uu ka tegay إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور دتك مرجفينتا أو دتك جلجلاهي أوله عبد الله مادير والدلي سلطانه اسكجر ملاغو اسكجر دتك له مي أوغادسانا عثمان بن عفان والدلي عمر بن الخطاب والدلي علي بن أبي طالب والدلي هاكو قدب عصرغان أسامة بن محمد بن عوض بن لادن والدلي أبو مصعب الزرقاوي والدلي مع العادن حاشعيرو والدلي كل جو إلهي شهادك إرزاقي نحسبهم كذلك والله حسيبهم suldaankaanu walaalkanu cabdulaahi madyara suldaankii shahiidii oo xaasidiin murtadiin ee inta ladeen shirqoolka taksuubi bakoolka shahiidi yo antum ku tacsiyaayeen ilaahay shuhadidiisa ku aqbal ilaahay shuhadidiisa ku aqbal ilaahay shuhadidiisa ku aqbal cabdulaahi madyara inuu naaro doogno in sheegno insha allahu murtadiinta i gaalada i etoobiyaansho i jinnijo ma in sheegana in cabdulaahi madyara dhiigisha inu anka anka anka faraxsanaayne eedan ku uuna waana an aara doono in sheegana insha allah
ilaahay shuhadiisa ku aqbala laakiin lacadiriniga kishidii dhibaato usula korshay saaran ma waqti lay bilaahay bahi usoo kelmadii ilaahay ma in kor weelas lileeliindiri liibanta kaasa qaba geeg wali un ka dhamada doon ilaahay boorkaayo noo ku danbaynahay kaa usoo hayna maylanaa lan shuhade khayr badan oo muslim eh
ugaasada iyo musuldaameesa gogolma giliimada dhow qaybta ibaadada iyo dadaalka badan sabarkaba ka dheerahay insha allahu walaalkaasna ta'siidaas muslimiinta oo horeeyda inka ta'siye anina inka ta'siyey ilaahay hortaana meel khayr qabta kijiya unun ilaahay galaantaan gadaala manfamaayalani jidka shuhadadaada ka batin ilaahay bas su'aaladaan marka uun ku gargaroohaynoonma insha allahu haddii ilaahay is-aar hadalka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa imaanaya xilli dhowaan deegaanka garasweyne ee wilaayada islaamiga ee bakool uu ku shahiiday allaha u naxariistee suldaankii guud ee beesha hadame suldaan cabdulaahi maxamed yare suldaanka ayaa ahaa nin caan ah oo si weyn looga yaqaano wilaayaadka islaamiga gaar ahaan wilaayaadka baay iyo bakool waxaana uu allaha u naxariistee ahaa nin beeshiisa ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka si weynna uga dhex muuqda saaxada jihaadka bariga afrika ugu dambeyn wuxuu suldaanka allah ku doortay deegaanka garasweyne naxsabuhu kadaalika wallaahu xasiibuh shukran akhuuna abu xasaan dowladda siliibidda ah ee kenya ayaa qiratay in khasaa'ir lagu soo gaarsiiyey weerar ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hojira gumaysiga koonfaarta kenya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abushayba sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda silibiyadda ah ee kenya ayaa qirtay in weerar xooggan oo qarax ku bilowday lagu qaaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan silibiyadtan kenya sarkaalkan oo ka tirsan booliiska ayaa sheegay in weerarka uu si gaara kaga dhacay aagga yumbis ee dhacda sahuudin beenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya halkaasna lagu dilay sarkaal ciidan mid kalena lagu dhaawacay taliyaha ciidanka booliiska kenya ugu magacaaban ismaamulka gaarisa john sombrumo ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in weerarkaasi oo ahaa mid culusay ee ka dambeeyaana rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab sarkaalka kenyaanka ah ee weerarkani lagu dilay ayaa wargeyska daily nation magaciisa ku sheegay francisco nugugi kaasoo ka tirsanaa saraakiisha ciidanka booliska ee dowladda kenya sarkaalka kale ee ku dhaawacmay weerarkaasi ayay ku sheegeen gilbert bet qaraxa kadib ayay warbaahinta maxalliga ah ee kenya sheegeen in weerar culus lagu keeyey ciidamo kenyaan ah oo ku sugnaa aagga yuumbis ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaallo culus ku qaadeen kontaroolada laga galo deegaanka yumbis ee hoostaga degmada fafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga silbiyiinta kenya iyadoona silbiyiinta kenya weerarkaasi looga dilay askar tiro kalena looga dhaawacay sidoo kalena mujaahidiintu ay hubka soo qaniimaysteen shukran akhuuna abushayba kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahaysay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo warbixinta guddiga maareynta fatahadaha ee ku aadan dayactirka webiyada faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen xaaris cabdulqaadir xafidahullah
xilli uu weli guddiga maareynta fatahadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxqabad muhiima siyaabo kala duwan uga wado qaybo ka mid ah wilaayaadka ayuu isdaar kooban oo ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya waxaa kasoo muuqanaya sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta hormuudka u ah howlwadeenada gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta sheekh ayaa ka warbixinaya qaar ka mid ah howlo uu guddigu ka sameeyey deegaano dhaca duleedka degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe iyo si guud howlaha guddiga alxamdulilaah waxaan si nabad ah iyo bidqabha aan ku nimid goobihii shaqada ka socotay goob ka mid ah oo ayna saaka u soo safarnay aroortii hore insha allah waxaannu ka warbixin doonnaa haddii ilaah yidhaahdo shaqada hadda meesha ka socota iyo si guud shaqooyinka laga hayo dhinacyada webiga jubba haddii bari tahay iyo hadday galbeed tahay masaaxadda shaqada hadda ka socotaa waa yacni wilaayada gedo iyo wilaayada jubbada dhexe meeshay ku kala baxaan laga soo bilaabo ilaa iyo jamaama weeye waa garanaysaan marka masaaxadaas intay la eg tahay masaaxadaas intay la eg tahay waad garanaysaan masaaxo laba boqol iyo maaragtay ku dhowaay taqriiban faraha si guud oo maaragtay leexday ama khatarta ku ah maanta shaqada taqriiban waa kun iyo shan boqoloo farood weeye shaqada hadda way socotaa waa qiimayntii aweliga ahaa ee guddigu soo gudbiyey hadda taqriiban siddeed boqol iyo maaragtay lixdan farood wax ku dhow ayaa hadda xirmay inta kalena way socdaan insha allaahu waa la dhammaystirayaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaan rabnaa marka insha allahu biidn illaah meesha tan hadda aan joogno saaka shaqadan ka bilaabatay meesha shaqadan ka bilaabatay shalay meel kale ay ku jireen qaybtan hadda aan arkayno saakaa la bilaabay qayb iyadoo aasidii ku socota aan nimid iyo qayb cusuboo dee meesha hadda aan booqannay ee far kale ah baad arkayseen faraha la owday qaar ka mid ah saddex kilomitir bay dheer ay baxsanaayeen dhaarba shan kilomitir leexday dheerarkama waa ballaca webiga afkiisa ay ka leexatay macnaha ka leexday waxaas ayaa la owdayey qaybtan waa hal qayb yacni taqriiban ilaa iyo shan qaybood ayaa sidaan oo kale qayb kasta afarta goobood ama shanta goobood oo shaqada ka socota kala duwan qodobka labaad aan u jeedinaya waxaa weeye ummadda soomaaliyeed ee ilaahay hantida siiyey kaalee dalkiinna maalgashada dhulka ilaahay idin siiyey adduunyada aad ku nooshihiin ilaahay ma siin dhul cimiladiisu ee labiyo tobanka bilood ay muctadil tahay sacad kasta iyo xilli kastana wax la beeri karo biyuhu ay mutawafir yihiin labada webi ilaahayna siiyey waad arkaysaan biyaha ay wadaan webigan jubba weliba biyaha u wado arkaysaan jiilaal iyo roobba webi wuxuu ku darayaa baddu ku darayaa macnaha sabca sharaf buu ka shubayaa wax ka faa'iidaystaa la doonaya nin kastaa wuxuu qiimo ku leeyahay dalkiisa kaaliya dalkiinni maalgashada dadkiinna u imaada walaalihiinnaan nahay idinla dhashay oo soomaaliya oo aad taqaanaan baanu nahay ha u dhega lugnaanina barbagaandada gaalada ilaahay aan tala saaranno waxaan cuni lahayn annagaan soo saaranno warbixintan uu soo gudbiyey sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta qaybta ka ah mashruuca maareynta fatahaadaha ayaa ku soo aadaysa xilli ay halkoodii ka sii socdaan howlaha lagu dayactirayo webiyada haba ugu darnaado webiga jubba si looga hortago fatahaado uu sameeyo shukran akhuuna xaarid ugu dambeyntiina kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo mid ka mida beelaha dega wilaayada loogana arrinsanayay jihaadka bariga afrika ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga degmada garbahaarey ee wilaayadaas walaalkan casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya kulan ballaaran oo u dhexeeya wilaayada islaamiga ee gedo iyo beesha reer siyaad oo looga arrinsanaya garab istaagga jihaadka ayaa ka dhacay deegaanka tuula barwaaqo kulankan waxaa ka horreeyay dowla diini oo qaadatay muddo toban maalin ah iyadoona ay kasoo qaybgaleen xafladda kulanka mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo culimowdiin ugaasyo nabadoonno iyo martisharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad tawciyaha ka jeediyey sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ah culimada islaamka meeshaa khayr badan baa ka dhacay waa lagu midoobay waa lagu ballamay diinta ilaaha in la difaaco oo beeshaa hormuud ay noqoto waa beesha reer siyaas oo sidaas maa beelaha sida ka mid ballantan waa ogtihi miradiin in la oofiyo oo alla uu leeyahay awfuu bilcuquud yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud meesha waa lagu ballamay soo maa inaan midoowno diinta ilaaha aan difaacno insha allah ballantaana aan oofina qof walou ballantaas oofi waa min addiin ballanta oo laga baxaa dhibaatadeeda waad garanaysaa sidoo kale waxaa halka kulanka uu ka dhacayay laga akhriyey bayaan ay beesha reer siyaad ku garab istaagayso jihaadka bariga afrika beeshu waxay qaadatay isgarab istaagga shareecada islaamka iyo ka qayb qaadashada camalka jihaadiga ah ee ka socda bariga afrika allahu akbar allahu akbar qodobka labaad haddaan u galo beeshu waxay isku raacday baraa'a ka noqoshada cadowga alle sida abaabulka shareeco la dirirka ah ee ay waddo dowladda ridada ah
intay socotay xafladda ayaa waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha beesha reer siyaad waxaanan qaadanay kitaabka ilaahay oo asaga unbaan difaaciisa iyo koryeelkiisa ayaan u taagannahay naf iyo maal iyo dadba bayaankii lasoo akrinayo oo wadaadku usoo akriyayna waa taageersannahay waa waxaan ku heshiinay waan ayidnay arrintaan waana soo dhowaynaynaa waxaan si dhabaa u ayidnay bayaanka warqaddaa ku qoran ummad islaam ha nahay islaamnimadana waa kaga hor sheegaynaa nabadoonka beesha nabadoon ibraahim maxamed cigaal ahna guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo ayaa halkaasi ka jeeday dardaarano kala duwan beesha raysiyaad oo meeshan isugu timid fahamka diineedna qaadatay ballantana gashay haddana haldoorkeeda meesha uu fadhiyo ballan ma noo tahay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inaan ku dhaqanno difaacnin ballan ma noo tahay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inaan ku dhaqanno isku xukunno cadowgana ka difaacno naftannada iyo maalkanagaba inaan gelinno ilaahay subxaana wa tacaala baan lagu addoonsanaya ballan ma noo tahay jazaakum allahu alkhayr ilaahay ha idin barakeeyo ugu dambeyn waxaa madasha munaasabadda kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga heegado sheekh luqmaan abu anas beesha maanta dhex joognay reer siyaad garbaharey deegaan weyn badanaa cadowgaana degan waa in maanta fursadka aad ka faa'iidaysataan dagaalkana aad u noqotaan hormuud aad u noqotaan ood ummadda hoggaamisaan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala garab istaagtaan cadowgaas aan la dagaalanno maxaa yeele cadowgu maanta bad iyo birriba waa qaatay ummaddana waxay ku dhaarataa diin dal iyo dad intiiba maanta meesha ay maraysa waan isla ognahay waxaannu leennahay marka talow beelooy isku isku tashta waa laydin sugayaa shaqaa laydinka sugayaa jihada waxaa weeyaan lagu jiraa waa in garab istaaggii shalaydii laydinku bartay waxaa weeyaan laba laabtaan adigaasna la dagaalana weeye guud ahaan kulankan beesha reesiyaad ayaa qayb ka noqonaya kulamada ballaaran ay wilaayada la yeelanayso beelaha degaha wilaayada gedo kaasoo looga arrinsanayo garab istaagga jihaadka bariga afrika shukran akhuuna cazaam warbixintaas oo inoo soo jeedinaya walaalkeen cazaam waxay u dambeysay warkeennii subaxnimaysa halkay tan iyo kulantidiina dambe war ka lamida intaan ku kulmi doono dhegeystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir